بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله تضل أركتين إعلانك مساكدة أنت بدأ كدكسن xaafadda jigjiga yar inta ku hareeraysanba khudbaddii maantana la tilmaamay ama la iclaamiyey waxaynu u ballansanayn maanta jimcaha galabnimadeeda in aynu qaadanno muxaadarada ciwaankeedu yahay kayfa natacalamu alcilmi sharciy oo inoo soo jeediyo sheekhuna abu yaxya rashiid maxamuud ciga muxaadaradan oo iftitaax u noqon doonta ama hordhac dowrada sanadkiiba hal mar laga qabto masaajidkeennan xilliga xagaaga ama xilliga ardaydu ay gasho fasaxyada taasoo noqonaysa tii shanaad ee masaajidkeena laga qabto allana subxaana wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inuu khayrka nagu sugo haddana sheekhan kusoo dhoweyn بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد And إن شاء الله تعالى كل كلمة إسككوب كوبا أو أبدا نصائح iyo dardaaran in sha allahu tacaala ayaynu tilmaami doonaa waxaynu ognahay cilmiga iyo sharaftiisa iyo fadliga iyo wanaagga uu leeyahay in badanna dee waa maqasheen cilmiga fadligiisa sharafta cilmiga mansilada culammadu taagan yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaad fara badan buu kaga warramay tabaaraka wa tacaala oo cilmiga iyo ehelkiisa lagu ammaanayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam axaadiis aada iyo aada u fara badan ayuu kaga warramay fadliga iyo sharafta cilmiga u leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka ka cabsanaya ee khashyada iyo taqwada u saaxiibka ah waa dadka ahlu cilmiga ah ee ahlu cilmi ululcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sifeeyey dad khashyo iyo taqwa u saaxiiba sidaasoo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala شhahid اllah أnahu laa ilaha ilaa huwa wاlmalaaئikaةu waulu اlcilmi yani ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu markhaati ka noqday malaa'igtiina markhaati ka noqotay ahlu cilmiga iyo ululcilmiguna ay markhaati ka noqdeen towxiidka ilaahay tabaaraka wa taala marka haddee sharafta ay leeyihiin balaag yani ilaahay uu ka markhaati kacay malaa'igtiina waa lala xidhiidhiyey ahlu cilmigii iyo culimmadiina waa lala xidhiidhiyey yacni sharafta ay leedahay cilmiga iyo wanaagu dee cilmigu uu leeyahay ayaa halkaan aynu ka faa'iidaysanay ibnu اlqayim raximah اllah kitaabka miftaax daar sacaana yani markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu maragashaday weliba shaygii umuurta ugu weynaa tawxiidka ilaahay jalla wacala waayo tawxiidka ilaahay shay ka weyn umuurta waxa ugu weyn acdamu lumuur atawxiid tawxiidkiiba weliba markhaatee ka noqdeen macbuudka xaq lagu caabudaa inuu ilaahay yahay tabaaraka wa tacaala cid kale inaan xaq lagu caabudin intaasay ka markhaati kaceen naftiisiina waa la xidhiidhiyey intaasaana ugu filan kamaa qaala ibnuqayim sharaf iyo fakri iyo dee wanaagba cilmiga intaasoo ugu filan sidaasoo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yani waxaad ku tidhaahdaa miyay siman yihiin kuwa wax garanaya cilmiga u saaxiibka eedda wixii calaa cilmin calaa bayina calaa basiira wixii garanaya iyo qofkii jaahilka ahaa dameeye ma sina laa yastawuun cinda allah ilaahay agtiisa alcaalim waaljaahil laa yastawiyaan ibn اlqayim raximah اllah miftaaxu daari sacaada caalimka iyo jaahilkuma sinade sida asxaabu اljanna asxaabu الnaar alacma albasiir sida aanay u sunnayn ayaanay u sunnayn qofna waxbuu arkayaa qofna de waa mugdi waxba ma arkay qofkaan dhaale demtii la hogaaminay waxaa kaloo ka mid a aayaadka ku soo arooray fadliga cilmiga ka warrama rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa rabbiyow ii siyaad cilmi waqul rabbi zidnii cilmi yacnii ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu kuu siyaadiyo cilmiga ka dalab ilaahay weydiisa jalla wacala wax kale rasuulka calayh amar baa lagu siiyey sala allahu calayh wasalam sharafta cilmigu uu leeyahay ayaa halkaa laga qaadanaya in la siyaadsado dalabka la dalbayo in ilaahay tabaaraka wa tacala uu ina amro markaa dee lama koobi karo aayaadka cilmiga ilaahay tabaaraka wa tacala ka warramay rasuulkeennana dee calayhi salaatu wasalaam markii jibriil soo degay iqra iqra warabuka alakram waa kii kusoo dega aayaadka kadibna waa kii buquujinaya xataa calayhi الsalaau wasalaam intuu rasuulka qabto de ku adkeeyo weliba ku shideeyo qaala iqra maa ana biqaari marka dee fadliga iyo sharafta cilmiga weliba dee dhib buu u marayey rasuulku calayhi الsalaau wasalaam waxyiga uu kusoo degayey marka dee sharafta cilmiguu leeyahay ayaa aayaadkaa suuradaha qur-aanka ugu horeeya shanta aayadooda qur-aanka iqra bismi rabbika aladii khalaq aayaadka shanta aayadood ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigu ka horrey fadliga cilmigu leeyahay baynu ka qaadana axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiista de lama koobi karo axaadiista annabawiya ee saxda ah ee ku soo aroortay fadliga cilmiga ma koobi karayn dhowr xadiis baynu ku tilmaami doonnaa intaynan aadaabta iyo gelin qaabka wax loo dalbayo iyo sida wax loo dhiganayo iyo dee dariiqa loo marayo intaynan aadaabta sheegin axaadiista haddaynu dul marno xadiiska mucaawiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man yurid illaahu bihi khayran qofkii ilaahay khayr ula doono waa calaamad qofkii alla khayr ula doono wuxuu fahansiiyaa fiqiga iyo fahamka diinta ayuu siiyaa bukhaari baa soo saaray xadiiskii kale axmed iyo asxaabu sunan ay soo saareen xadiis abi darda radia allahu tacaala canhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man salaka dariiqan qofka maro dariiq isaga oo dalbaya ama raadinaya cilmi wax baranaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u sahlaa dariiqan ila aljanna ama salaka allahu bihi riwaayadda kale dariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu u sahlaa ama ilaahay maryaabaa dariiqa jannada markaa dee cilmigu waa sabab raalli ahaanshaha ilaahay baanu ku gaadhaya waa sababtii dee jannada dariiqaynu ku gaadhayna waa dariiq qofku dee uu xagga sare uu ku gaadhayo waa qurba ilaahay uu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala yacnii dee xalqadaha cilmiga loo fadhiyo iyo xalqadaha dikriga ilaahay lagu xusayo dee ilaahayna tabaaraka wa tacaala agtiisa ayuu ka xusaya hum lqowm laa yashqaa bihim jaliisuhum waa kii yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala xadiiskii qudsiga ahaa dadka xalqadda cilmigaa fadhiya ilaahay xusay wax baranaya kala fadhiya xataa ma hoobayo buu yihi alayhi ilaahay tabaaraka wa tacaala marka haddee sharafta ay leeyihiin yani dadka cilmiga dalbay malaa'igtu waxay saartaa ajnixadeeda qofka cilmiga dalbaya iyagoo raalli ka ah waxaa ku dalbay malaa'igtu xataa ajnaxadeeda garbaheeda ayay saartaa buu yidhi waa xadiiskii abi dardaa buu ku jira xataa alxiitaan kalluunka ku sugan baddu wuxuu ilaahay dembi dhaaf iyo istikfaar u weydiinayaa qofka dadka khayrka baraya ee baranaya fadliga uu leeyahay buu yidhi qofka caalimka ahi qofka caabidka ee dee cibaadada badan caalimka ayaa ka fadli badan sida wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dayixu uu uga fadli badan yahay kawaakibta kale iyo xidigaha kale uu uga fadli badan yahay ama ka fadli calaa adnaakum yacni sida dee rasuulkeennu uu uga fadli badan yahay mid ininka ino inaga mida ama inaga hooseeya yacni dee subxaan allah fadliga cilmiga iyo sharafta cilmiguu leeyahay ee cid kasta u ducaynayso xadiiskii kale abu hurayra qaala calayhi الsalaatu wasalaam idaa maata linsaan idaa maata alinsaan qofku markuu dhinto dee camalkiisu u go-ayaa buuri rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saddex arrimood inu ka soo reebay aw cilm yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco cilmigaa lagu intifaacayo marka uu geeriyoodo uu u soconaya calayhi الsalaatu wasalaam sadaqadii jaariyadaahay ee qofku uu ka tegey waladkii saalixa ahaa ee u ducaynay saddexdaa arrimood baa qofka in anfacaya markaa shaahidku aw cilmun yuntafacu bihi yani cilmigaa lagu intifaacaya uu ka hadhayo qabriga marka uu galo ee dee qofkuu dhinto dadka uu waxbaray ee uu u faa'iideeyey ajar buu ka helaya sida xadiiska abi hurayrata radia allahu tacaala canhu dee axaadiista rasuulka ee ka sheekaynaysana lama koobi karayo aqwaashii salafkii saalixa ahayd iyo fadliga cilmigii waxay ka yidhaahdeen lama koobi karayo waxaan jeclay marka intaas waa muqadimad ama waa hordhici marka haddaba dariiqa cilmiga loo marayo warkii sidee baa yani cilmiga loo dhiganayaa kitaabkee baa laga bilaabaa kitaabkee baa la xafidaa qaabkee wax loo dhigtaa kutubta sidee loola tacaamulaa waxyaabahaas oo dhan waayo dee qofku waxa laga yaaba isagoo dee niyad fiican haya haddana dee dariiqii baa ka qaldan waana ayaan daro inuu dariiqu kaa qaldamo adoo wixii doonaya oo dee doonaya dari cilmigii inaad barato haddana dariiqii cilmiga haddaanad hayn muddo badan inaad ku jirtaa laga yaabaa waxbana aanu xaasil garayn aanu taxsiilin ama ku toban sanaba waan ku jira cilmiga waxbana ma hayo shaydaankuna walciyaadu billaah uu yidhaahdo weligaa unbaad kitaab wadiyey iska iskaga tag markaa dee qofku dariiqu hadduu ka qaldamo waa dhibaato taasina in badan baabay soo laalaabata qa- qaabka cilmiga loo dalbo qaabka talaqiga cilmiga loo qaato akhlaaqda xataa ardaygu uu leeyahay siduu ula tacaamulayo sheekhiisa iyo qofka waxbaraya siduu ardada kale ula tacaamulayo sida kitaabka loola tacaamulayo yacni aadaabta ardayga naftiisa laga doonayo akhlaaqda laga doonayo waxyaabahaas oo dhan dee su-aalo fara badan ayaa dee qofku isweydiiyaa maasha allah dee ardaydu cilmigii niyad buu haya waana la garanaya cilmiga sharaftiisa laakiin qaabka loo dalbayo waxaa muhima inaynu markaa waxoogaa ka tilmaano aan badnayn insha allahu tacala marka shayga ugu horeeya waa iska nasaaix iyo dee dardaaran shayga ugu horeeya waxaad iska ilaalisaa cawaa'iq fi dalab yacni cilmiga marka la dalbayo waxaa jira waxyaaba aafooyina horta aafooyinka ilaa sideed qodob weeyaan aafaadkaa iska ilan waa aafo cilmiga dhaawacaysa markaa aafaadkaa cilmiga horta waa inaad ka digtoonaato waxyaabaha cilmiga dhaawacay ila waxaa jira aafooyin ama cawaa'iq waxyaabo carqaladayn kara cilmigan in la ilaaliyo weeye shayga ugu horeysa ama alcaa'iq alawal caa'iqa ugu horeeya shayga carqaladayn kara fasaadu niya niyadda xumaata niyaddu hadday xumaato walciyaadu billaah ama qofku dee ujeedo kale uu cilmiga u baranay ama adduunye ku gaadh ama magac ku gaadh ama ha lagu ammaano ama jahba ku gaadh subxaana allah ama kursiba ku gaadh haddii aqraabdii adduunyadu ay gashoba ujeedo kale buu ka leeyahay ilaahay daraaddiima aanu u dhiginayn cilmiga iyo xalqadda ilaahay tabaaraka wa tacaala ka aqbali maayo waxaa u daliila xadiiskii dee cumar ee caanka ahay mashhuurka ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat camalku dee gebigiisuba niyada ayuu ku xidhan yahay qofkii wainama alacmaalu inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imri'in maa nawa qof kasta waxa uu niyooday ayuu leeyahay buuhi calayhi salaatu wasalaam marka baaraka allahu fiikum yani qofka dee ardayga daalibulcilm inuu iska ilaaliyo istusnimada sumcadda inuu yani doonayo in dadku ay maqlaan amaynu jeclaado inay ammaanaan amaynu jeclaado inuu caanbaxo ama waxyaabahaasoo dhan walciyaadu billaah niyadda waa in la ilaaliyo waayo lianna alcilma cibaada waayo cilmigu waa cibaado dee ilaahay baaba loogu dhowanaya xalqadaa la fadhiyo kitaabkaad dhegaysanayso waxa aad maxaan ku idhaahdaa ama dhigaysa amaad dhiganayso dee qofku ilaahay subxaana wa tacaala buu ugu dhowaanaya marka caa'iqa ugu horraysa niyadda in la ilaaliyo oo riyaaga waxyaabaha dhaawacaya sumcadda waxyaabaha inu iska ilaaliyo xataa xubu shuhra inuu jeclaado inay dadku maqlaan ama u dacabaxo ikhlaaskii niyada walciyaadu billah bay dhaawacay marka niyadda in la ilaaliyo niyaddaada sufyaan athawri waxaa ka ansaxay inuu yidhi shay igaga daran oo naftayda aan ku cilaajiyo ku daweeyo ikhlaaska maana yacni umuurta ugu daran waxaa ka mid a waxaa ikhlaaska la aad iyo aad buu adegy marka wuxuu doonaya maalin kastaba dee gelinka hore gelinka dambe yacni naftaada inaad la tacaasho shaydaanku dee kolba waxbuu kusoo tuuraya waxaa raadi waxaa samee alla wax acuudu billah ilahay baynu ka magan galaa wasaawista shaydaanka ilahay naga ilaaliyo marka kaas waa la iska ilaa shayga labaad alictimaad cala alkutub waxaa ka mid ah aafooyinka qofka dariiqa cilmiga kaa khalkhalinaya qofku inuu kutub iska ictimaado uu idhaa sheekhba uma baahni anu hadduu idhaahdo sheekhba ka dhigan maayo kitaab xaadiri maayo maktabadii meele waata halkaa ku taalla maktabaddan anu iska akhrisanay hadduu maktabadda iska akhristo waxaaba dhici karta ama bidca ama hawo ama ra'yi ama afkaarta hadaamkee wax dhe halaagta inuu afkaar qaldan qaata laga yaabo cilmigu waa diin waxaa laga qaataa ahlu cilmiga iyo culummada laga qaata wax qofka odhanaya kitaab baan iska akrista ama ibnu jariir ii dhiib ama ibnu kasiirka ii dhiiba ama bukhaariga ii dhiib ama allah anigu waan aqaana dadka qaar ba dee wax laga misqaadqaado marka de waa dhib haddaanu sheekh aanu ka qaadan ama kitaabka culamo aanu ka dhigan walciyaadu billah uu lumaya waxaad iska ilaalisaa aafada labaad alictimaad cala alkutub duuna alculama iyadoon culamo ku ogeyn ama ahlu cilmi xataa culammadu ee kitaabka la iibsanayo ee ardaygu maktabadiisa uu soo gelinayo xataa waa in culamada weydiiyo kitaab saxa kitaabkiisayba caqiidadiisa mualifka kitaabku wuxuu cateen yahay timaada yaqaan baaraka allahu fiikum marka in la iska ictimaado kitaab isagoo qofku sheekh baanu ka qaadan alictimaad cala alkutub duuna alculamaa qofku waa lumaya walciyaadu billah marka alcilmu diin cilmigu waa diin weeye diintaana wax laga qaadanaya ahlucilmiga rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dee jibriil baa u waxyooday waxyibuu ahaa ilaahay baa ku hadlay jibriil baa calayhi salaatu wasalaam soo dejiyey calaa qalbigii rasuulka bilisaanin carabiyin mubiin waa lisaan carabi mubiina alayhi salaatu wa sidaasuu nagu soo gaarhsay saxaabadii baa soo warisay oo dawa idinka arkaya ibnu cabaas can caaisha can abi hurayra can cabdillaah waa la soo wariyey waa waa wax rasuulkay ka qaateen taabiciintii baa soo xambaaray shareecada iyo diinta atbaaca taabiciin baa soo naqilay a'immadii sunnada iyo cilmigii baa soo naqilay ilaa yowmina haadaa saacadda aynu taagannahay dee diintii waa la soo wariyey waa riwaaya lowla isnaad laqaala ma shaa ma shaa haddaanu isnaad iyo sanad wax la idhaami jirin qaala xadaana fulaan haddaanu isnaad iyo sanad jirin qof kastaa diinta wuxuu doonu ka sheegaya in badan ba aragteen iyagoo culammadu dee qaala xadaana fulaan sheekh kastaa sheekhiisii ayuu maxaan ku odhan ka waran markaa diintu wax la soo wariyo waa wax la raaco wax qofku iska ibtidaacayo odhanayo anaa iska akhrisanaya ama anaa iska idhiba ama waa kaa idhi walaalayaal baarak allahu fiikum diintu maaha waa itibaac waa la ilaalinaya waxaa kaloo ka mid ah aafaadka qofka waxyaabaha khatarta ku keena alyasu qofku inuu quusto uu idhaa khalaas yani fahamkaaga uu iska adig yahay ee waana baryahaba waad iska baryaha baryahaba xoogana waad iskaga jirtay haatan ee iskaga markaa qofku naftiisa inuu xaqiraa ama uu quustaaba waa aafo ka mida aafaadka markaa culamadu taa waxay u diideen dee qofku waxaa laga yaabaa hadduu sabro oo uu dadaalo oo uu ku celceliyo inuu gaadho dadka qaar ba waxaa laga yaabaa in lagu salido ilow wixii kasta wada ilooday ilaahay raallaa ka ahaadee alimaam albukhaari waatii la weydiiyey alimaam albukhaari la yidhi ilowga maxaa u dawa-a qaala mudaawamatu nadar fi lkutub yani waxaa u dawa-a mar kasta haddaad tiraxbad iloobaano ummadda waxad u adigi hadduu qofku daa'imo nadarka kutubtu mar kasta wixii akriyo ama sheekii ha ka qaato hadduu wixii ku xidhan yahay maalinba masalaa kuu siyaadaysa ilan ilan hal mar ama laba sannadood ama saddex cilmi laguma noqonayo culammadu maxay yidhaahdeen طariiqu اlcilmi cilmiga dariiqiisu tawiilun u dheri wax de dhow maaha markaa shay-an fa shay-an xabad xabad baa loo qaadanay markaa haquusanin de ya mud waa inaad wixii daa-into nadarka inaad eegto inaad sanadka waxa laga yaaba inaad dee ama laba masalo ama waxooga ka dambe wax kale sida qofku uu sidaa kolba shay wuxuu gaadhaya qimada ugu saraysa laakiin dee sabir baa la doonaya ee lama doonaya in la quusto lama doonayo baaraka allahu fi marka yaan qofku dee quusan naftaadana ha xaqirin xataa xataa hadday dhici karto eh, tusaalayaal culimmadu waxay leeyihin hadday dhici karto ardayga ama qofku hadduu wax qoro xataa u fiican ardayga maktabadu geli waxbuu soo qoranayaa masaa'ilkii buu eegaya culimmadu waxay ka yidhaahdeen baxiga la diyaariyaa himada qofka xataa qofka yani hankiisa sare u qaada qof waxbuu iska qoranayaa waxbuu eegaya xataa naftiisa ayaanu xaqin isagoo dee kitaabba alifin ama daabacaadba aanu la tegin laakiin dee hadduu maktabadiisa iyo aqalkiisa wax ku diyaarsado ilaa baxigaasaan diyaariyey masaladaasaan qoray masaladaasaan insha allah waa waxyaabaha himada qofka سنو قاتل بارك الله فيكم إلا اسكا إلى اليوم إياك اليأس واحتقار الذنب نفط أنا حقرب كتبتنا دائم علمي أنا كعل علي هل مرنا الشيخ لقوم قال سوالف ما حتى لها نينك الدلالة حاج عباس دو لافا وكوي رسولنا حاج عباس عد كستوى منه لافا هذا الدلاشو قد اسكا صبرتاد وضعهم لكن بإذن الله تعالى حاج عباس حاج أحمد waynu dhaafaynaa insha allahu tacaala marka dadaal dee qofku waynu dadaalo cilmiga haddaan loo dadaalinna waa loo sabrina dee qofna waxba ma gaadho maalin keliyana waxba laguma gaadho baarak allah marka in la iska ilaaliyo yacsiga iyo ixtiqaar addaad shayga aafooyinka waxaa kaloo ka mid a ataswiif qofku inuu idhaaho waan dhigan doonaa mee berri baan bilaabi doonaa mee dawlada soo socotaan dhigan doonaa insha allah allahu aclam duhrada dambe qof noolaan doona iyo qof dhulka dul socon doona de ilaahay baa garanay taa joogta waa inaad darsigaa caawa la akriyayo ama darsigaa maxaan ku idhaahdaa goodhow la bilaabayo inaad tidhaahdo sawfa wakti kalea dhigan doonaa waa waxyaabaha shaydaanku waa min amaani shaydaan shaydaanku waxyaaba qofka qalbi kusoo tuuro waxaa ka mida sawfa waxaasaa samayn doonaa sanadka dambaan dhigan doonaa ka dambaan ku beeri doonaa allahu aclam marka waxaa xaasila maalintaada iyo saacaddaada subaa lagu xisaabtama rasuulku calayhi salaatu wasalaam nicmataan maqbuulun fiihima kaiiru min annaas laba nicmo in laga faa'iidaysto walaalayaal caafimaadka iyo dee faraaqa waktiga aynu haysano de in ikhtinaam lawqaat waktiga in laga faa'iidaysto haddaad tira sawfa taswiifkaasi waa waa waxyaabaha ididiilada shaydaanka u shaqeeyo culammaduna aad bay ugu digeen iyaaka والتصويف سوف ولغا هورن سنه دمبا دغن دونا ده هورن الله اعلم دورنا تدمب الهي بحالده غرن فرصدا تاغن اي حاصل كا كفايد الله اعلم حنون با دعي كرا مرض با دعي مصايب با دعي الديود way isbedelaysa in la fahmo taswiifka la iskeenay waxa kale oo kamid ah waxyaabaha aafaadka qofka dhaawacaya wada cilmiga aafooyinka ku iman kara ama cawaa'iqda qariib suu qofku saaxiib xun inuu samaysto haddii saaxiibkaagu aanu fiicnayn dee adna markaa la mid baad noqonaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almar-u calaa diini khaliil xadiiska qofku waa diinta qofka saaxiibkiisa diintiisun buu dee ku sugan yahay hadduu faasiq noqdo adna faasiq baad noqonaysaa hadduu mubtadic yahay mid bidco u saaxiiba adna mubtadic baad noqonaysaa hadduu ciyaala suuq yahay waayo dabcigu dabciga u xaday waxay leeyihiin ahlu cilmigu yani qofku qofku markuu la mujaalaseeyo almujaalasa waxay keentaa almujaalasa yani qofku qofku markuu la fadhiyo juluuska la wada fadhiyaa dabcigii baa isxaday man jaalas jaalas hadduu qofku qofkaa la fadhiisto dabciga qofkaasuu yeelanay hadduu balwad leeyahay dee balwadaasuu yeelanay hadduu yahay qof dee fiican oo sunniya oo dee ardayga cilmiga ku xidhan uu yahayna de qof fiican ba hataa noqonaya baaraka allahu fiikum in la iska ilaaliyo saaxiibka marka waxaad eegtaa de yaad la saaxiibaysa cid kastaa la saaxiibay mawtu saaxib horta yaa lala saaxiibay de waxaa lala saaxiibaya qof diintiisa iyo istiqaamadiisa iyo caqiidadiisa iyo diintiisu ay toosan tahay ayuunbaa lala saaxiibaya rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam aljaliisa الsaalix aljaliisa suu waa kii tusaalayaashoodii waa kii sheegay midna de wuxuu la mid yahay xaamil اlmisk midna xaamil alkiir xadiiskii marka baaraka allahu fiikum in layska ilaaliyo saaxiibka xuna waayo dee cilmigiiba adoo adoo kusoo socdo dawradii ama dee adoo xalqadii kusoo ordeeya isaguna meel kale balaayo kale ayuu kugu yeedhaya marka saaxiibka xuna xataa haddii aad markii hore u aad lahayd saaxiibka xuna in wax laga bedelo qofku jadwalkiisa u socodaya taasi waa aafooyinka qofka waxyaabaha dhaawici kara qofkana waxyaabaha cilmiga inuu iska ilaaliyo dhaawacaya aafaad fi ariiq ama cawaa'iqda cilmiga qaabka haddaba cilmiga loo dalbayo ama dee qofka waxaa laga rabo inuu markaba la yimaado qofku inuu de ilaaliyo ko aadaabta haddaba maxaa lagaa doonaya ilaa cilmiga aadaab u leeyahay intaanad cilmiga baran horta waa inaad aadaabta barato aladab qabla alcilm cilmiga waxa ka horeysa culimadu leeyihin aadaabta horta waa inaad taqaano ilan waa cilmigu waa cibaado anigii soo sheegay waa cilmigan waaba diinta ilaah marka aadaabta waa inaad qaabka loo dhiganayo iyo aadaabta haddaba aadaabta cilmiga ardayga laga doonayo ko taqwa allah inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsado taqwaduna ama tacriifka taqwada ama macnaha taqwadu ay leedahay wixii waajibaatee ilaahay tabaaraka watacaala ina saarayna inaynu la nimaadno wixii muxaramaatee maxduuraadkii la diidee la reebayna inaynu iska ilaano waa intaa taqwada ilaahay subxaana wuxuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qaala uusiikum bitaqwa اllah xadiiskii abi najiix waxaan idiin dardaarmayaa alla ka cabsi uusiikum bitaqwa اllah waa dardaaranka rasuulkeena calayh الsalaatu wasalaam markaa taqwada ilaahay iyo alla ka cabsigaa lagu dadaala qur-aankuna de in badan buu ka warramay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waar dadka muuminiinta ahoo ilaahay tabaaraka watacaala ka cabsada markaa taqwada waa dardaarankii qoladii hore iyo qolada dambeba ilahay u dardaarmay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an itaquu llah markaa dee alla ka cabsigu mar kasta ardaygu waa in la xusuusiyo alla ka cabsiga khashiyada ilahi in la xusuusiyo waayo cilmigan dhan maqsuudka loo dhiganaya waa maxay de waa taqwada in ilaahay laga cabsado ila wax kalaba loo dhigan maayo qofkaa kursiga fadhiistanaya ee cilmiga xaadiraya ee xalqadda iyo khayrka dee qasdigu waa maxay ilaahay subxaana wa tacala inuu ka cabsado o adabta ugu horeysa taqwa allah waxaad ku dadaashaa alla kacabsiga ku dadaal waa qodob shayga labaad amarka almr aani masrada labaad alikhlaas lilah ikhlaaskuna dee camalkan aad samaynayso cilmigan aad aad samaynayso maadaama ilahay aad ugu dhawaanayso ilaahay niyadda keligi niyadda ka ikhlaas oo bimacnaa riyaaga iyo sumcada iska ilaali ana akna shuraka cala shirk man camila camala ashraka fiihi maci hayrii taraktuhu wa shirka rawahu imaam muslim shirkigiisa iyo isagaba waan ka tegayaa buu leeyahy wax ilaahay nala wadaajiyo ilaahay qani buu ka yahay subxaana marka dee cilmiga ikhlaas ilaahay m ujeeddo kale ha usoo fadhiisan halka ikhlaaska baaraka allahu fiikum in lagu dadaalo weliba dee dalabatulcilm ardayda ikhlaas in lagu dadaalaan aada iyo aad dhammaanteen in lagu shayga labaad ee aadaabta labaad almusaabara cilmiga in loo sabro wa taxamul mashaqa fi alab marka dee cilmiga la dhiganayo inuu qofku dee sabro hadday tahay ka lahaad inuu kal haddii la idhaha salaada subax kadib baa la galaa ha odhani oo waa sexdaaye baaraka allahu fiikaysa sida yacni mashaqada iyo qofku culayska dee haddaanu qofku dadaalin oo aanu kallahin ya nin aan de dadaalin oo aan kallahin oo mashaqaadka ama qawowga ama culayska de cilmi walaala lagu gaadha maxay yidhahdeen salafkii saalixa ahaa laguma gaadho cilmiga biraaxa tirtiis waa raaxaysanaya iyo cilmi maan gaadhaya waa kaafiyo kala dheeri weeya lama gaadhayo markaa dee musaabiraan la doonaya waa garanaysaa dee culummada ilaahay raallaha ka ahaada hal xadiis imaam shucba imaam shucba wuxuu galay rixla safar buu galay wuxuu hal xadiis ayuu raadinaya ma maantana waxaa laga yaabaa dee bartaa adigoo xaafadda ka soo kacaya baa bartan cilmigu imanaya berigii hore cilmiga waa la raadin jiray maasha allah maantana dee waa iclaanaadka dadkii baa lala baryaya dawlaa la akriyaya duruus baa la akriyaya maasha allah marka in loo rixlaysto dariiqadii hore culimmadeenu ilaahi raallah ka hadi hal xadiis buu u soconayaa shahran kaamilan hal bil bil dhal ayuu soconaya dalab hal xadiis buu raadinaya imaam shucba bil buu soconaya isagoo hal xadiis raadinaya subxaana allah marka dee rixlada culummadu intaasoo safar yani wuxuu halkan buu ka tegayaa mandiqad kalu tegaya qaara kalu jaraya qaarada kalu jaraya subxaan allah musaabarada iyo taxamul marka dee culummada ta kale waxaa fiican niyadooda iyo himmada culuw himma wax la yidhaha bimacnaa caalimka waxa ku ham weyn xadiiskan ba culimmada ku ham weyn masaladii qisadii alimaam muslim qisadii dhacaa waynu naqaana imaam muslim xadiis buu raadinaya xadiiskii buu raadinaya markaa wuxuu yidhi waxaa laga keena timir baa loo keenay isagoo timir kolba cunayo xadiis raadinaya hal xadiis buu baxdinaya maasha allah شيخ شرحي يتعديل وارث شيخ المعدلين والمشرحين يعني تاريخ يسيرنا هل كان لقى ايام كتبت الامام الذهبي واحد مودان واحد الله وحي نغو هريي علمكود انت لو كيناي انه مدمد uga hadlay wuxuu kulay kaas waa daciif waxaad moodaa raggi oo dhanba cilmu rijaal been yaday wuxuu doonana ka qaata wuxuu doonana waxaad moodaa inuu dhaafay ilaa raalaa ka ahaado de ilaahay waa u furay arday buu ahaa xalqad fadhiya ilaahay baa ku anfacay kelmadii alimaam sheekhiisii wuxuu noqday wixii ilaahay subxaana wa taala marka dee baaraka allahu fiik dee sabirka cilmiga dee maxaan kuraa lagu sabrayaa dee ma- sanadna maaha laba sanadoodna maaha marka in la sabro mashaqada iyo dhibta iyo tacabka iyo nasabka cilmiga loo gaadhayo in la dulqaato alimaam axmed raximah llah masalada kitaab alxayd wuxuu ku baaqi ahaa tisca siniin wuxuu leeyahay imaam axmed waxaan ku baaqi ahaa kitaab alxaj sagaal sanadood baan kitaab alxaj xataa fahimtuhu markii dambe waan fahmay sagaal sanadood buu kitaab alxaj binifaas ku celcelinay imaam axmed de waynu naqaanaa qadarkiisa iyo intuu dhigi imaamu ahlu sunna jamaac haa baaraka allah fiik markaa dee sagaal sanadood haddaad masalo dhigato waa diintii ilaahay haddaad dahaarada tiraahdo waxaan ku jiray labiyo labaatan sanadood maan khasaarin wallahi inaan qofka khasaarin fi lcilm wuxuu ku jiraa ilaahay sababtiisa wuxuu raali gelinaya alla subxaanahu watacaala baaraka allahu fiikum markaa sabirkaa iyo dee mashaqadaas waa muhim haddaanad sabrin dee sad meel lama gaadhayso sabti axadba de haddii aad carcarartaa laydha u boodboodaa sabti axadba waad seegta haddaad halkana ka boodo haddaad macadkana ka cararto kaa kalena ka cararto kaa kalena ka boodo duu qofku u khasaaray ta kale ardayda qaar wixii la soo dhejiyeyba way la socdaan taasi waa qalab haddii la dhaha kitaab baa la soo cilaamiyey idaacaddaa lagu dhigaya waa yaacaya xeraado baa mid kale lagu dhigaa cusub uu cararaya mid baa lagu dhigaa sinay uu cararaya mid baa lagu dhigaa xaa yani de waa qalad qofku uu khalkhalaya haddii kii wixii la soo dhejiyey wixii cusub ba xiisane saha samayna dersigaa lagu bilaabay ee sheekhu halkan ku akriyaya ama ha- masaajidkaad ku xidhan tahay halkaad degan tahay dersigaasaa lagu sabraa ha boodboodin waayo intan aad ku xidhan tahay haddaad ka tagtaan meel kala tagto allah bilaad la qabsan weydaada bilaa fahmi weyda bilaa la qabsan weyda bilaa usluubkiisa fahmi waa kitaabkaad bilowday dhammaysada ha boodbooday culimmadu waxay leeyihiin laa takun dawaaqa qof kalba wax iska xiseeya alla mid baa la bilaabay wuu cararaya alla mid kalena la soo dejiyey wuu cararaya alla saxiix nisaa-i baa la akriyay wuu cararaya alla muslimkii baa la bilaabay wuu cararaya tirmidigaa la bilaabay wuu cararaya meeya xagga baa lagu akriyaa tafsiirka wuu cararaya kulba meel buu cararaya sabti axad baad siisa ha carcarana ha boodboodinba waayo haddaad kolla halkan ka cararto haddaad halkaa u cararto haddana soo cararto dee baaraka allahu fiikum waad khasaaraysaa baaraka allahu fiikum in lagu dadaalo ardaygu ku dadaalo mar kastaba sheekha uu laasimay waar darsigaa loo bilaabay horta dhamme oo laasim ta kale adoon kitaabka dhammayn dee kitaabkana waxa bilaabi adoon ka dhammayn waa iminka tusaale ahaan fiqigaad hal kitaab ka dhigataa sheekh baa kuu dhiga dariiquu maraya si meel fiican bay ku maraysa haboodina meel kale haboodina haddana de horta kitaabka dhammaade ila waa cilmi uu isku xidhan yahay waa masaa'il waa mabaaxis waa cilmi waa qawaacid iyo usuush waa wax isku xidhan ha boodboodin marka hadduu ardaygu boodboodo sabti axadba uu sheegay marka weliga ha boodboodin dawladaa imika aad gashay kutubteeda haddii lagu siiyo lagu qaybiyo meel kale haddana ha u carrin waxay waxa laga yaaba dawladaa kale inay daclasho ku xanuuntaa baa dhici karta ودلا واحد واحد ودلا والله خير فيه الفهم وإذا ما لا يسعتي ما لا تكلا وحا مهمة مشاورة أهل العلم وحا كم إذا آذابته الشيخ إلا لا تشر إما قد هذا عد لا تشر دوان نبات أو كتاب كتاب تكسر قاطعه كتاب كلمة مناسب وكوية بدي قنكر وقتي taasoo dhan dee sheeka laga qaato waayo sheeku khibrad buu leeyahay Thank you. أما الشيخ آل ده بعد آل التفصيلين تقفك على التفصيلها التفصيلية إعلانات كأي وحا مكرز أي قفك التفصيل بارك الله فيكم وحكم إذا آذابت مشاورة أهل علمنا إيوه إن شيخ هنا يسوي ويهضي عطا قبله الشيخ بالله حقا يحكل بعض على عرته ساين صوت الماني لفتي الصبر كيو ناوعسا ودي سبر كبرية بركة بارك الله الشيخ اللاسم لنا تشو صبر كنا بارك الله فيكم كددال إن استبروا ود الشيخ الروحنا وهكما كم ذا أخذ العلم علم قال لك قاتل عن أهله الدفك وإهل كان لك قاتل أي صاحب السنة علم والله دقنيا ها لكن يا لك قاتل علم علم وحا لك قاتل يا قف لقوك السوية سنه الإنسان يا عقيدتي سيدينتي سلقوك السوية macallimiintu way badan yihiin firaquna waa badan yihin madaahibtu way badan tahay xarakaadku waa badan yihin waa la isdhex qaadayaa saddex iyo toddobaatan firqa jira rasuulkuna de uu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii iftiraaqa maaha dee wax la odhan karo saddex iyo toddobaatanka firqo reer galbeedkaasi qaar baa ku lahay saddex iyo toddobaatanka firqee la yidhi diintay ku jiraan reer galbeedkaasi waa been rasuulkaa yidhi saddex iyo toddobaatan firqay ummadaydu u kala jabisa hal mid baana badbaadisa marka dee waxaa jira dad bidca u saaxiiba dad khuraafaad u saaxiiba dad caqiidadii saxdahayd khilaafsan baaraka allahu fiikum cid kasta waxbaa ka qaadan ilaa cilmigu maxay yidhaahdeen salafkeeni alcilmu diin cilmigu waa diin waxa eegtaan caman ta'khuduuna diinakum war diinta yaa laga qaadanaya waa qofka saaxibi sunna qof sunniya oo lagu kalson yahay laga waayo almaru calaa diini khaliili qofku waa calaa diini khaliili haddaad qof kale aad ka ka dhigato oo tiraa waa iska caaga waan isnaqaana ilaah waxaan isnaqaana dulcad ilaah hebel baan isnaqaana dee diintiisa waa ma taqaana haddaad tiraa mee waxaasu ku fiicay oo galbeed buu ka yimi way diintiisa ma taqaana baarak allahu fiik caqiidadiisu waa maxay yuu ka qaatay diinta iyo cilmiga baarak allah marka waxa waa in isweydiiye weliba luqadda carabida waxaa aad u badan shayddaankuna qofku waa kusoo tuurayaa allah luqada waxaan ka dhigtaa alfiyaan ka dhigtaa dee alfiyaha waa in qof diintiisa iyo caqiidadiisa lagu kalsoon yahay waayo muxuu yidhi imaamu dahli shubuhaadkuna dee qofku waa dhufanaysaa qalbiguna waa daciif wadaan xanbali ahaa oo xerteen xanaabilada imaam xertan xanaabilada ay weeyaan waxaa la odhan jiray ibnu caqiiq min alxanaabila wuxuu wax ka dhigan jiray muctasilada wuxuu odhan jiray luqadda carabidan kasoo dhigtaa ee iska ka daaya xanaabiladuna aad bay u canaalan jire waxay idhahdeen kaale ma qoladan ahlu bidcada ee muctasilada la idhaa ayaad wax ka dhigataa markaa mar kasta isaguna wuxuu odhan jiray ibnu caqiil xanaabiladu xartayadu isagoo xambali u ah waxay ii diidayaan khayr fara badan bay ii diidayaan wuxuu leeyahay dahwintu tacliiqiyey subxaana allah wuxuu yihi ilaahay baa dee quluubta hayee yaa muqallib alquluub quluubteeda sun aakhirkii wuxuu ku dhacay ibnu caqiil wixii looga digayey buu ku dhacay raxima allahu dee culammadu markii le waan ka joogsan waan qofka soo bici waayo haddii qofku dhaadu waan aqaanaa alla aniga ima qanti karaane alla uu isla fagadh isla boodo dee waxaa laga yaabay inaad kiniinka ama bidcada inaad tartiib u qaadato haa soomaalidu maxaa tiraa bidaare sabad way kuu gasha ka warran shubahaadku haddee kolba ku soo gala waana dhacday imise maxaan ku dhaa carabidaan ka dhigtaa naxwaan ka dhigtaa oo markii dambe ama acuudu billaah caqiidisi diintiisa marka baaraka allahu fiikum qof lagu kalsoon yahay diintiisa iyo caqiida ma'muun laga aamin yahay mooyaane dee cid kasta ha xaadin waayo shubhaduna waa dhufan kartaa qalbiguna waa daciif kamaa qaala alimaam adahabi marka qof lagu kalsoon yahay waa in wax laga qaato oo wax laga dhigto baaraka allahu fiikum almaru calaa diini khaliili taana iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid ah adaabta dee qofka laga rabo alcamalu bilcilmi waana maqsuudka ugu dhan cilmigan la baranayo inaynu ku dhaqanno waayo cilmiga waxaa la doonayaa inuu noqdo ay alcilma naafic cilmi naafica inuu noqdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magan galay min cilmin laa yanfac ilaahay waxaan kaa magan galay buu yidhi cilmi aan waxba anficin marka cilmigu waa inuu kuu siyaadiyo inaad ku dhaqanto mar kasta waa inuu kuu siyaadiyo inuu qofku tawaado waayo cilmigaa barata hadduu kibir kuu siyaadiye ka hore acuudu billaah waa calaamad caddaynaysa cilmigaagu inaanu fiicnayn laakiin cilmigu tawaaduc maalin kastuu qofku masalo ogaado uu tawaaducay markuu masalo kale haddana cilmiga sii galana maalin kasta jahligiisa buu sii ogaanaya buu yidhi subxaana allah qofku mar kastuu cilmiga sii galo hadduu cilmiga laba taa ka galo uu tawaaducaya horta culimadu waxay leeyihiin qofku hal taaka hadduu galo intaayna way shidaysaa hal taaka markuu galo ninbuu isla booda odhanaya al kan dhakadaan ka haya kan waan xafidsanaha kan waan bartay kan yani qofku markuu hal taaka galo intaayna way shidaysaa oo dee aad buu shidaaba laba taaka hore markuu u galana dee tawaaduc uu tawaaducaya wuxuu wixii guda cilmigiibuu guda markuu tallaabo saddexaad sii galana muxuu samaynaya wuxuu ogaanayaa jahligiisa maalin kasta waxba u siyaadayo dee jahligiibuu garanaya jahliguu ku sugan yahay subxaan allah markaa ha noqonin de qof iyaro taaki shidee cilmiga baaraka allahu fiikum lagu dadaalo oo qofku de waxaan ku raasufo bimacnaa rusuuq gudaha ayaa wala in yari inaani qofku shidin tawaaduca in lagu dadaalo waa min calaamaati cilmi naafic calaamaadka cilmiga naafica waxaa kamida tawaaduca kamid waxaa ka kamida calaamaadka cilmiga naafica inaanu qofku jeclaan in la ammaano inuu mar kasta karaahiyeysto ammaanka dadku ay ammaanayn oo aanu jeclaanbayso qalbigiisa inaanu ka jeclaan alcalaama alcaalim fadiilat sheekh asheekh alkabiir inuu waxaasoo ammaana culimadooda waaba masaxaan ama de waa aragteen cajiladahooda ama yani mar kasta dadkuba ku qorayeen mar kasta waxay odhanayaan fadiilat sheekh samaxat alwaalid way intaa way diideen cuduma masaxeen ilaah raalli mashaayikhdeenna iyo a'imadeenna iyo culimadeenna alla raalli ha ka hadlo waxaa kaloo ka mid ah aadaabta akhdu lcilmi أخذ العلم فنا فنا علمنا مركا لا دغنايو ان فن فن لو دغتو يعني فن فن waxaan loo jeedaa qofku inaanu culumta oo dhan isku furin duraa naxwaha dars baan ka xaadira fiqigana mid baan ka dhigtaa ictiqaadkana mid baan ka dhigtaa mustalaca xadiiskana mid baan ka dhigtaa khadkana mid baan ka dhigtaa oo uu yidhaahdo intaasoo darsi baan galaa fahamkii uu fahamkii oo dhan baa isdhexgelayay xataa fahamkiisu culays fara badan ayaa ku imanaya culimadu marka culimadu way diideen waxaasoo fanniyo la isku furay fanni fanni xataa hadday suuragalada tiraa waktiga igu yar aniga laba fanni bay leeyihin xataa hadduu yidhaahdo maya dee anigu meel fog baan ka imi waa laabanaya oo dee waxaan doonaya deg deg saddex fanni oo kale kaasana waxaanoo fanoo la isku furayo tawxiidka luqadda fiqiga mustalaxa haddaad tiraa koob iyo toban fanni baa dhigtaa fahamkii way ruminaysaa bay culimadu yidhahdeen حتى الطريق ده فعلا وكل حمد أخذ العلم فنا فنا فن قاعد كترته ورتها ضعف واضح وفهم يسا قواعد يسا أسوش يسا مسايش يسا فنون طاس أيوة مركا مسألة ده فن فن قال لو قاعدنا هنا دواء الشيخ كودي اختيار الشيخ الشيخ وين كبرت له وين واحد قال الشيخ dadka qaar ka mid dee fahamkooda aad buu fiicay waxaan garanayaa ardayda qaar baa fahamkooda aad u sarreeya oo naxwaha marka la dhiganaya markaba de xafidaya ama markaba fahmayada xalqadda kale markaba markaa dadka fahamkoodu aadka u fiican yahay dee culamadu waxay ku yidhahdaan maasha allah adigu intaba xaadir waa laga yaaba sheekhu inuu yidhaha ninkaa hebel isagu intaba uu xaadiraya marka de dadku uu kale fahm maaha hataa waxaa laga yaaba sheekhu inuu ku yidhaha adigu kaalay qofka fahamka fiican kitaabka nooca iyo noocaa adigu ordo xafid oo la diro la yidhaha kitaabka noocaasa sheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah sheekhiisa sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi ayaa wuxuu u diray kitaab isagu wuxuu yihi sheekha inuu kitaab kalo xafidsanaa laakiin anaga wuxuu uhi kaygana xaafid adinku kaa kala xafida kutub kale markuu arkay dee inuu fahamkiisu soo baxayo ibnu cuthaymiinoo yar wuxuu aad u sidaa marka haddii qofka fahamkiisa uu dee aada u fiican yahay ama dakiba uu yahay sariicu lxifd xifdigiisu sariic yahay dee culimadu way tawjihin karaan waxaa ku odhan kara baaraka allahu fiika adigu noocayo ma xaafid marka taasina akhdu lcilmi fannan fannan fanni fannan asaa loo tartiibiyo waa fiican tahay waayo haddii waxba la isku furo fahamkii iyo cilmigii iyo wixii oo dhan dee shan sana laga yaabaa meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto inaan dadka qaar waxba ma fahamsanin marka haddii dariiqa cilmiga haddaanad marin dee waad lumaysa akhdu lcilmi fannan fannan waxaa tusaalayaal ka mid ah sheekh alcalaama الشيخ محمد بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان شيخي أضواء البيان كلها فن فن مع علم قد البيبول لكن مشايخ دي دي وحي البيبول هذه وقت بدل ما كانوا ايه لبا لبا فن مجتمع كدبنا وحو بالعامل الشيخ شنقيطي إنه لبا فن بقى حفظه دراسيه تلقي تحصيليه ثم فن كانوا انتقالي رحمه الله أئمتنا يا مشايخ دي أهلدي مركا تاني نقول أنا بارك الله فيك آه وحا كلو كميدا آدابتا مذاكرة العلم علم إلا مراجعية مذاكرة وحويان قفك وح كستو دكتو وإنو دب وآخر وهي علم قبا والنظر كل بوع العلم إما كان دل شيء لما قول كعليسة حدنا عاو مرصد دحات كعليسة حدنا إن يكذب هذا يكتب أو سجنان يعني علم دولي لكن هذا ترى وان أخريي وان دكتاي maad eegin uu ismasaxaya laa shak walaalen markaa maxaa fiican maca alyam maca alleyl walnahaar haddaad caawana mar akrido saa wax badan ba aad isha sidaa u mariso wakti yaroo kalena aad isha sidaa u muraajacayso sidii xifdi oo kale ayuu qalbiga ku sugnaan xataa culummada adkiyada ah sida xaafid ibn xajar casqalaani xaafidku wuxuu ku leeyahay qaabka wax loo xafido marku ka sheekeynayo xaafidku wuxuu leeyahay keefiyada xifdiga marka wax la xafidayo inuu qofku idhaha safaddaasan akhriyaya oo kolba wa ku celceliya kolba waxaa ka fiican isagoo iminka qayb akhriya iska yaro taga haddana goodhow ku celiya haddana nadarkan lagu celcelinayaa ee la daa'imsinaya wuxuu ka dhigayaa wax maskaxda ku sugan laakiin sanadka haddaad tiraa safxadda min halka ilaa halkaasan iminka akhriyaya haddii beri maasaa daba dhawdee marka wuu ismasaxaya laakiin celcelinta shayga lagu celcelinayo iminku isha sidaa u marinaya u iska yaro tegaya goordhowna haddana ku yaro daa'imsiinaya haddana mar kale haddana sidaa markuu eego weliba laakiin uu yareeyo wuxuu akriyayo waa waa la koobaya weli xaafidku dhowr safxadood ayuunbuu sidaa u marinaya goordhowna haddana ku yaro celinaya haddana mar kaluu eegaya dihniga daakirada waxay noqonaysaa maxfuud mana iloobi ee xaafid ibn xajar raximah allah fatxulbaariga baarak allah markaa dee waxyaabaha aadaabtaana waxyaabaha dee taraajimta culummada baad ka fahmi kartaa markaa taana cilmiga qaabka wax loo akriyo loo mudaakareeyana culummadu waktiyo fara badan bay u sameeyeen mudaakarada habeenkii oo wakti la mudaakarayn karo waktiga maxaan ku dhaha suxuurta waa waktigii xifdiga markaa culummada ilaahi raallah ka ahaada inkastay tajaarib ku ogaadeen waktiyada laftooda way qaybiyeen waxay ku leeyihin waktiga waktiga xifdiga mar haddii habeenka saacadaad damba la gaadho shayga la xafidaa imanka afarta qofka kaca aadaan alfajr alawal alfajr awalka qofka kaca ee siraahda kitaab xafid mar kama shayga u xafiday waayo ashawaaqil iyo waxyaabaha mashquulinaya ayaa yaro adduunyada gebigeedii way haadi way degan tahay jawi waa degan yihiin xataa bacda salaati alfajri culimadu waxay leeyihin waqtigii xafdiga walihaada maraakista ahlu sunnaha weliba maraakistii mashaayikhdeenna بعد صلاة الفجر أحوال حفظ بعد صلاة الفجر ووقت الحفظ إلى أن تدعي على صباح عزم مناسب حفظك قفك عرضك سرقاستا حبو حفظك آدية إنه مرقع أرمي قفك إنه كده لنا أوقات حفظك أوقات المذاكرة وقت نوع كل في عين وحلا ولا تعيين وقت الحفظ كل في عين تانا علماء أدبي وقبيان وده كتبتك لك كتبت آلاتك الشيكين سآيات أنا أقول الله عمل waxaa kaloo muhiima aadaabta ka mid a qofku ardiga waa inuu samaysto saaxiib cilmiga la muraajiciyey haddaad tiraa keligeema dhiganaya keligaabaad ka baxaysaa bindi marka almuhim laabudda min khaliilin waa inuu samaysto saaxiib la mudaakareeya la muraajiciye kitaabka waayo su-aalo isbedine halkaa sheekhu saasuu yidhi taa way bannaan tahay taa tafsiil baa ku jira taa dhowr xaaladood buu kala qaybiyey taasi waa cala raajix taasi sawaab waa sida almuhim qofku markuu xafidayo markuu wax mudaakaraynayo inuu saaxiib ama cilmiga dalbayaba laabudda min khaliil la saaxiiba taasina waxay ku fiicantahay dee fahankaabay soo celiniisa hataa waayo waxaa laga yaaba markaad fadhidaadu xalqaddu maskaxdu way baxaysaa marbaad arkaysa sheekhiiu darsigii jeedinaya adigoo adiguna maxaan ku idhahdaa hawl kalaba kala wada marka waxa fiican khaliil laasi laba qof oo wax muda- muraajaceeyey bay culammadu ku dareen aadaabta marka waxaa lagu dadaalaya saaxiib waa inaad samaysato baaraka allahu fiikum cilmiga Eh, ta- ta kale waa inu ardaygu ku dadaalo aadaabta akhlaaqda fiican inuu ku dadaalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa khaaliqu naasa de ardaygaa ugu horeeyaba inuu dadka akhlaaq fiican kula dhaqmo taqwa allah wa xusn marka rasuulka la weydiiyey jannada maxaa lagu gelaya maxaa ugu badan ee jannada lagu galaa qaala taqwa allah ilaahayna ka cabso wa xusni iyo akhlaaqda fiican labadaas sifo taqwa allah xusni dee ardaygu waa inuu ilaahayna ka baqo dee akhlaaq fiicanna waa inuu leeyahay waa inuu la yimaado alxilmu wاlanaad yani dee degenaansho inuu la yimaado xadiiskii rasuulka uu ku yihi ina fiika saxaabigii waxaa kugu sugan xadiiskii ibn cabaas ina fiika waxaa kugu sugan laba sifo ilaahay tabaaraka watacala jecel yahay alxilmu wاlanaad yani degenaansho iyo marka ardaygu sifooyinka ardayga laga rabo inuu degan yahay baa laga rabo qofkii ardaya degenaansho iyo xilmi iyo anaad waa sifooyin ilaahay baaba jecel degenaanshaha qofku dee degdega oo iska ilaaliya weliba degdega dee culammadu in badan bay ka warrameen degdeg weliba axkaamta in lagu degdegay horta ardaygu dee qadarkiisa waa inu yaqaano maadaama qofku arday yahayba inuu islaamo axkaamta waa inuu iska ilaaliyo ama inuu yidhaha faasiq baatay hebel waa mubtadic hataa qofkii ardayga ahaa inuu cid kasta iska xukumo waa xisbi waa maadaama arday aad tahay axkaamta ahlucilmigii culamada leh axkaamta ka yani wara waa inaad ka xalaal miirataba wixii axkaam waayo ahlucilmiga ehel bay leedahay axkaamta ahluha ahlucilmi wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun war ilaahay inaad ka sheegto de waxaana cilmi u lahayn walaaleel waa khatar weyn markaa tigana fatwada waxaa la yidhaha ardaygu sax wax buu dhiganaya laakiin iyaaka والفتوى war waxaad iska ilaalisaa inaad fidyotaado oo tiraahdo waa munxarif liga waa ama kitaab baan ku qoraya inxiraafaadkiisa acuudu billah waxyaabahaasi de waxyaab waa aafaad aafaadka cilmigii markaa ka mid yihin yani waxyaabaa dawladka masaabkeena haystaa ya ayay ka mid yihin weliba maxaan ku dhaha alikhwa weliba salafiyiinta dee degdega la degdegayo ilmo waxyaabaha in badan oo salafiyan dhalinyaradana weliba ardayda soo kacaysa inay degdeg iska ilaaliyaan waayo dee masaa'ilka sharciga waa masaa'il waaweyn tafsiiqa tabdiica takfiirka waxyaa umuurta khatarta badan ee axkaamta khatiirka ah de qofku warac inuu ka xalaal mirtuu iska ilaaliyo waayo hadduu de wax kastaba xukumo waxaan cilmiba u ahayn baaraka allahu fiikum iyaduna khatar bay inagu keenaysaa marka in la iska ilaaliyo wixii axkaama ama degdega ama fatwa wixii fatwo ah adigu waxba ha ka fityoonin de fatwada ahlucilmigaa le baaraka allahu wixii dee aad garanaysa waad sheegi kartaa laakiin waxaanad garanayn dee ha sheegi qof mucayan oo hebel in la yidhahdo waa mubtadic mucayan oo ama waa faasiq hebel hebel sheekha hebel la yidhahdo waa xisbi filaana waa mubtadic filaana waa sidan degdega baaraka allahu fiikum iska ilaaliyo oo dee axkaamta ehelkeeda ama dadkeeda ay rasuulku calayhi salaatu wasalaam amsik calayka lisaana carabkaaga ilaali carabkaaga ilaali dembigaagana ka oy aqalkaaguna ha ku dardaaranka marka dee inaynu carabka inaynu iska ilaalino ila qofku wax waa lagu weydiinaya marka waxaa la doonaya dee xalaal miran qofka muslimka ahi waa inuu dee cirdigiisa iyo dhiiggiisa iyo sharaftiisa waynu kaa nabad galo oo dee cirdigan lama banayn cirdiga yaa loo gameeyey culummada jarxiga iyo tacdiilka oo shuruudii ahlucilmigu u dhigeen ila jarxigi qofka marka la jarxinayo amada shuruud buu leeyahay yani culammadu dee axkaam iyo masaalix sharci ah ayay taa u eegaan laakiin qofkii ardayga ahaa ee cilmigii dhiganaya ama kitaabkii dhiganayay inuu ila ubaxaya maman waxaa laga yaabaa axkaamta waysada jebisay inaanu garanayn ama in alcaqiida alwasitiya inaanu dhigan baaba laga yaaba ama alcaqiida taxawiya ama inaanu dhigan baaba laga yaaba haddana uu isu haysto inuu kitaab cid ka alifaya oo leeyahay waa munxarif ama waa sidan ama kitaab baan ka soo saaraya acuudu billah waxyaabaha shaydaanka wasaawis ashaydaan acuudu billah baaraka allahu fiik waxyaabaha noocaasa degdegaana dee ardaygu inuu iska ilaaliyo iyaaka watasaruc ha degdegin waxna waa weydiinaya takalade xadiiskii xadiiskii imaam muslim baa soo saaray waa- eh, waa saxiix imaam muslim rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ku yidhi ninkii eh, show nin baa walaalkii ku yidhi dembiga iska da markaasuu malaa walaalkii ku yidhi naga taga adiga maxaa kaa galay dembiga uu dhaartay wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay dembigaaga ma dhaafay kelmadun baa ninkii ficnaaye caabidkaa ka dhacday wallaahi laa yakfir allahu laka wallaahi ilaahay dembigaaga adiga maba dhaafaya kelmadaasu ilaahay tabaaraka watacaala kii kelmadaa yidhi ee caabidkii dee ficnay cibaadada badnaa ayuu ilaahay camalkiisii buliyey ilaahay baa naarta geliyey kii kale dembiga u saaxiibka ahaana ilaahay jannadu geliyey waa waxay laba nin oo reer bani israa'iila ayay ahaayeen sida riwaayadka qaar sheegay riwaayadda abu daawuud ee abu hureyra uu soo saaray laba nin oo saaxiibay ahaayeen midna uu dembi badnaa mudlib buu ahaa midna uu cibaado badnaa markaa maalin maalmaha ka mid a ayaa kii caabidka ahaa ayaa wuxuu ku yidhi nin walaal waxaan iska daa mar kasta xumaan baad samaysa markaasuu ku yidhi adiga maanigaa laga kaa soo saaray orada haddaba iga tag maalin kasta waad waa xun baad igu odhanaysaa kadibna wuxuu ku yidhi un, ilaahay wallaahi baan ku dhaartaye wallaahi ilaahay jannada kuma gelinayo adiga kelmaddaasuma ka siibata ama adiga ilaa dembigaaga uma dhaafayo labadaba ilaahay baa u kala garqaado yidhi adiga kii fiicnaaye caabidka ahay camalkaagu waan buriyey naartana waan ku gelinay ilaahay baan kala gar qaaday kii mudlibka ahaana jannada gal baa subxaan allah waa kii abu hurayra yidhi kelmad buu ku dhawaaqay diintiisiina halaagtay adduunyadiisiina halaagtay kelmadun buu iska yidhi marka dawla leen waa khatar inaad iska tuurta wey marka waxaa la doonaya warac waxaanaad ku hadlayso inaad ka halaalmeeratay la doonaya ilaahay baa walaal jannadana haya naartana ilaahay subxaana watacaala ba gacanta ku haya qof ilaahay subxaana watacaala ma jiraan marka in la iska ilaaliyo dee carabka in la ilaaliyo alla aan laga sheegin ta kale qofku markuu le waaas waa xalaal ama waa xaaraam ama waa fasid ilaahay buu ka tawqiicinay ka saxiixinay le ilaahay baa sidaa yidhi waxaanu ilaahay tabaaraka watacaala odhan marka axkaamta khatarta ah in wax la gaalaysiiyo yaa kaafir yaa faasiq murtad buu ahaa axkaamta noocaasa degdega ah een cilmi sharciga ku binaysnayn axkaamta dee culus ee alle iyo rasuulka loo celinayana axkaamtaana baaraka allahu fiikum arday iska ilaaliya xukunka ta kale التثبت في الأخبار وربك البدوي هبل واصلا هبل والنوعا أخبار تنسدح قاضي سنة إن تسكوست إياكم وظن فإن ظن أكتب الحديث وحسك إلى لسان ملها وهي إن وحوى ملايا أكذب الحديث لقد وحك استقمارك إن تشكت marka hadda in la ilaaliyo aadaabta marka cilmiga in la ilaaliyo waxaa kaloo ka mida eh, yani waxyaaba lagu dadaalayo eh, dee qofka laga doonayo la yimaado eh, adducaa ardaygu inuu aad u baryo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu cilmiga dalabka wax taxsiilintu taxsiilina in ilaahay u saxo يعني مركز توحد بريضة إلهي سبحانه وتعالى وده اللجوء إلى الله تعالى إن إلهي علم كو قرقار علم نافعة آه، إلهي كوافتي إلهي كسوه مركز دعاء الله بدنيا طلبك هي تحصيلك وشيء مهم أرضي قالوا حلقة دون الدعاء إنه فرابضي وحكولوك من الحيابات دردارك إنه سو دردار منه قفك أرضي قالوا إنه مركز توا آخرين وليبا مركز العاجز ardayga maruu iskayna caajisaan udha maalmaanba cajsi iyo dee naftu waxbay dee maarag futuurka iyo cajsiga marka dha inuu marka akriyo taraajumu ahli lcilm culammadii hore siiradoodii salafkii saalixa ahaa siiradoodii taraajimtoodii noloshoodii aahaartoodii raadkoodii xataa culammadii hore siday cilmiga u dhiman jireen balakri subxaan allah qofku markuu dee culummada iyo siiradooda iyo tarjamada akriyaba wax yar buu qofku isku bedelaya yani siirada la akriyaa jundun min aljunuud yani waxay ka mid tihi waxyaabaha himada qofka aada iyo aada u kiciya iminka markaad akrido siiradii imaam axmed ama shaafici ama siday ahaayeen ama siday cilmiga ku dalbeen ama noloshoodii caadiga ahay hataa siday ahay yani qofku dee ma qanaaca iyo ilaahay subxaana wa tacaala sina cilmigu ku qancaya iyo sidoo marka baaraka allahu fiikum qiraa'atu waxaynu taraajum ah culimmada taraajumtooda marka weliba la caajisa iyo qofku dhaa waa yara caajisa ama bil u caajiso ama wiilba caajisaba hadduu culimmada siiradooda akriyo kitaabba ma jiray baaraka allahu fiikum taana inugu dadaalo oo dee ardaygu mar kastaba culammada iyo siiradii taraajimtooda waa naafica bal waa way faa'iideynaysaa rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alculamaau warasatu alambiyaa culummadu ambiyada dhaxalkii ambiyada ilaahay raalliha kaa leeyahay dee waa kuwayna soo gaadhsiiyey dirham iyo diinaan ambiyadii lagama dhaxlin cilmi naafica ayaa laga dhaxlay baaraka allahu fiikum marka in aada iyo aada loogu dadaalo eh, sidii dee cilmiga eh, loo baran lahaa oo cilmiga maxaan ku dhaha loo dalbi lahaa marka cilmiguna laba arrimood ba in lagu dadaalo xusnu alfahm marka cilmiga la dalbayo horta waa inaad ku dadaasho fahm fiican waa inaad ku dadaasho waxaa kaloo muhima alxifd cilmigu waa laba waa xifdi iyo inaad fahamto waaba labada cilmi hadduu qofku xifdigiisu aanu aada usii fiicnayn fahamka inuu ku dadaalo marka calayka bilfahm masaalka inaad fahamto waa inaad ku dadaasho xifdiga masaalka cilmigu waa xifdi oo dee horta asalka cilmigu aslulculuum culumta asalkeedu alxifd waxay leeyihin ahlucilmigu asalka cilmigu waa xifdiba in la xafidoba waayo cilmigu maa wax lasoo qorqoro aa kitaab baan ka akriyay kitaabkii ken maaha cilmigu waa xifdi bay culimadu leelah raallaka baaraka allahu fiikum haddaba waxaad ku dadaashaa xifdiga weliba mutuubta la xafidayada culummadu dee kutubta ayaad ka eegeysaa kitaabka la dhaha xilyatu aalib alcilm sheekh bakr abusayd wuxuu ka sheekeynaya qaabka loo xafidayo kuwii fanni kastaba waxbaa hal kitaab baa laga xafiday iminka naxwaha ama ajrumiyaad xafidaysaa ama saraba u kaco matnigii alfiyat ibni malik maala ama mulxat licraab ya kutubta ictiqaadka ama wuxuu xafidayaa matnigii sulam usul xaafid alxakami ama wuxuu xafidayaa muxuu ah alcaqiida asafariniya kii asafarini raximah llah yani wuxuu isku dayayaa nadmi musطalax alxadiid ama alfiyat alciraaqi ama alfiyat asuyuuti midba xafida wuxuu isku dayayaa inuu taa ciraaqi xafido ama taa almuhim culammadu dee kutubta cilmiga aadaabta cilmiga ay kaga sheekeynayso ayay ayay ku caddeeyeen ilaahay raallaha ka ahaadeen kutubta la xafido marka baaraka allahu fiikum xifdigana in lagu dadaalo dee sidii loo xafidi lahaa fahamka iyo xifdigana ta kale waxaad iska ilaalisaa masaa'ilka kharaa'idka ah dadka qaar ka midi maanta oo dhan buu wuxuu iska raadinaya masale shaada ama wax iska kharaa'ib marka cilmiga kharaa'ibtiisa iska ilaali waayo qofku hadduu raaco waxyaabaha kharaa'ibta ah masaa'ilka shaadka ah waxaana culimmaduba odhan ama meel sheekh ku siibtay hadduu qofku raac raaco uu lumaya rukiska culammada iyo shawaadka iyo kharaa'ibta la iska ilaali marka cilmigu waa maay cilmigu waa waxa daahirkaa dee dadka muslimiintu hayaan alcilmu maa dahar cilmigu waa waxa daahirkaa ee ku yaalla kitaabka ilaahay axaadiista bukhaariga muslimka sunanka masaaniidda ee de maasha allah daahirka ah ee culummadu bay noo soo wariyeen laakiin waxyaabaha kharaa'ibka ah in qofku unaleeno iska ilaali masaa'ilka kharaa'ibka ah lagu odhanaya mid baa yidhi waxaa hala sameeyo ama mid kala yani markaa degdega sida khaalibkaana degdega keena waxyaabaha kharaa'ibka ah odhan sheekh baa wuxuu fidyooday masalada wax iska khariiba oo aanay culammadii ahlu cilmiguba saxda ahay marka baaraka allahu fiikum waxaan waa dardaaran inaynu dadaalno jiddi iyo xirsi cilmiga aada iyo aad loogu dadaalo marka waxaanu isu dardaarmayna cilmiga marka la bartana dee gudbiya walaala balliquu cani walow aaya waliba salafiyiinta de waa inaan cilmiga laga fadhiisan cilmiga sakadiisu waa maxay inaynu dee dadka walaala ku dhigno marka haddaad usuulu salaasaa dhigatay dee dadka meelaha fadhiya ka halkaa ku qayilaya ama maqaxyaa fadhiya ama meel kale maxaan ku idhahda fadhiya ama buulkaba ku jiraba xagga dambe fadhiya dee cid kale walaal ma sugaya ya haa qof waxa laga yaaba dee jaahila ama mid yidhi bayaan baan ujeedin waxba kala saarayn waxba ma badbaadin karo cilmigaan wax badbaadiye walaalo marka hadda cilmigii inaku ina sugaya marka cilmiga in dadka la gaadhsiiyo wixii aad garanaysa hadda wax kasta ha sheegin baaraka allahu fiik intaad garanaysa sheeg usuulu salaasaha arbaciin nawawiya kitaab alarbaciin ilaahay baa barakeeyey meel kasta mu yaala kitaab alarbaciin haddaad masaajid ka jeeg kelmad ka jeediso haddaad caawa intaad dhigto masaajidka laba kelmadood min xusni lislaam maray tarkumana yani ama laba xadiis aad jeediso hal xadiis ba dee maxaaba labaa xadiis saxiixa ood hubto haddaad u sharaxdo ilaahay tabaaraka watacaala sharafkaasi marka arrintaan ayaan la xaqirin walaal dadka wax la gaadhsiiyo in dadka loo faa'iideeyo oo dee maarka wax la dhigo kelmad masaajidka laga jeediyo waxba dee qofku inaanu la xusho markaa taasina dee ardayga wixii uu fahmayo inuu dadka walaalayaal gaadhsiiyo baaraka allahu fiikum cilmiga dee wixii la faafin karo dee ha la faafiyo haddaad intaasoo kitaab shan kitaabo caqiidaa maa sha allah inaga badan alxamdu lilah ya dee faafi marka qofku uu dhigo kitaabka oo aanu odhan aw maya iga daa may waa lisoo eegaya may waxba ha baqan shaydaanku dee wuxuu odhanaya alla waa lisoo eegaya waxba baaraka allahu fiikum in la dadaalo oo ummadda dee wax la gaadhsiiyana dee innaka inay sugaysa walaal waxaa laga yaaba kelmad intaad la kacdo in qof dadka inay anfacdaan laga yaabo waxba ha la bakaynin kelmadda cilmiga faafitaanka adigoo dee culimmadana ku xidhan oo wax kastana aanu odhanayn masal masalo kastana lagama hadlo de masaa'ilka qaar baa waaweyn oo ehelkeeda loo celiyay waxyaabaha fudfudud ee koob koobanay in baaraka allahu fiikum ilaahay subxaana wa tacaala hayna waafajiya cilmiga naafica rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزاكم الله خير الله
جزاه الله خير الجزاء الله سبحانه وتعالى هكبال مريو شيخنا شيخ رشيد حفظه الله تعالى كلماتك يوصاياتك قيمك ينوسو شيديي ان دوردي ان وترقلني ان محاضرة افتتاح النقطة ان شاء الله بريتو للصبح سيدي عادة ان جرتي ان بيحي جرتي بعد صلاة الصبح اي نوهانس ان شاء الله ان بريتو لمركا حلقاتكي la nidaamin doonaa tawsiicu muqararna la samayn doona marka la habeeyo xalaqaadka marka intaasaas ku baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum raxmat